barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba maanta waa khamiis waana siddeed iyo labaatanka bisha juun sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeena duhurnimo waxaa wadajir idinkugu soo jeedinayaa ee dhallinyarada xuseen barre aadan iyo anigu ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyaro ka shaqaysa dhismaha oo cabasho ka muujiyey shaqaalaha ajaanibka ah ee dalka dibaddiisa laga keeno waxaa jira dad oo yani ajnabi oo bannaanka dibadaha laga keeno oo dalkii ka shaqaysto anagii ayaa u baahan shaqadiiba anagii wili baayinays anigaaba dharganinanbo shaqada hadda hindiga qaban kara waa kaadana waa qaban waa indhahdaa ku arkaysaa waa shaqada hindiga say u qabtaan si ka daran baan u qabanayna xataa waxaa laga yabaa inaan ka farsan maantoo dhan ay wax qabanayeen kastoo yar
waxaa kale oo aad maqli doontaan majaajilistaha caanka ah cabdiraxmaan awkombe oo ka warramaya waayihiisii fanka ah iyo noloshiisa hadda sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnayn barnaamijka
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha kubadda cagta marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
garsoore anthony kennedy oo ka mid ahaa garsooreyaasha maxkamadda sare maraykanka ayaa ku dhawaaqay inuu shaqada ka fadhiisanayo arrintan ayaa fursad weyn u siinaysa madaxweyne donald trump inuu mar labaad soo magacaabo garsoore kale kennedy oo koob iyo siddeetan jir ah ayaa had iyo goor codkiisa meel muuqata dhigi jiray markii ay jiraan dacwado maxkamadda horyaalla muddadii uu joogay maxkamadda sare ayaa garsoorahan waxa uu go'aamada meelaha u adag ka istaagay waxaa ka mid ahaa ilma iska soo rididda iyo xuquuqda dadka isku jinsiga noqda iyo xuquuqda codaynta
hogaamiyaasha dalalka midooda yurub ayaa ka fikiraya dib u habeyn la xiriirta sidii wax ay uga qaban lahaayeen soo galootida iyadoo maanta oo khamiisana la filayo in kulan madaxeedu u bilowdo dadka muhaajiriinta ah ayaa soo haajirkooda uu hoos u dhacay tan iyo sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii dalalkaasi ka tirsan iyuda ayaa waxa ay kaloo bilaabeen inay ka shaqeeyaan in ay balgaaraan sababta ama salka waxa u ah dadkan inay ka soo haajiraan dalalkooda
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a qaar ka mid a dhallinyarada ka shaqaysa dhismaha ayaa cabasho ka muujiyey shaqaalaha ajaanibka ee dibadda laga soo dhoofiyo kuwaasi oo ay sheegeen inay ciriiri geliyeen shaqo maalmeedkoodii iyagoo ku dooday in farsamada dadka ajaanibka ah loo keeno ay iyaguba qaban karaan wariyaha v o eda yuusuf maxamuud iyo yuusuf ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada boosaaso
magaalada boosaaso ayaa sanadihii ugu dambeeyey sameynaysay kobac dhanka dhismayaasha ah kadib markii magaalada boosaaso ay yimaadeen dhallinyaro ajnabi ah kuwaas oo nashqadaynaya dhismayaasha guryaha balse tani waxa ay saameyn adag ay ku yeelatay dhallinyarada ku shaqaysan jiray dhismaha guryaha ama farsamada iyo dhismayaasha kuwaas oo ii sheegay in shaqadoodii ay kala wareegeen dhalinyaro ka yimaaday wadamada yemen iyo weliba hindiya ibraahim siciid sakariya iyo maxamed shiikhow waxaan kula kulmay meel ay xilliyada aroortii ay isugu yimaadaan taasoo lagu magacaabo xalwa banaadir waxay igaga warrameen saameynta ay ku yeelatay shaqadooda shaqaalaha ajaanibta ah ee qabta shaqooyinkii iyagu qaban jireen sidoo kale dhallinyaradan waxaa weydiiyey inay jirto farsamo xumo iyaga looga weecday awgeed waxaa jira dad oo yani ajnabi oo bannaanka dibadaha laga keeno oo dalkii ka shaqaysto anagii ayaa u baahan shaqadiiba anagii wili baayinays anigaaba dharganinanbo shaqada hadda hindiga qaban kara waa kaadana waa qaban waa indhahdaa ku arkaysaa waa shaqada hindiga say u qabtaan si ka daran baan u qabanayna xataa waxaa laga yabaa inaan ka farsan maantoo dhan ay wax qabanayeen kastoo yar kub kub kub kub waa ka degayaan waxay iska fadhiis shan sac meelaas oo iska fadhiisanayaan haddana waxaa ayagoo guriga gadaasheenna bilaabay oo hortayna bilaabeen anaga gadaasheenna bilaabno aan hor dhammaynaa waan hor dhammaynaa marka waxaa loo baahan shaqadaas dadka hadda badnaan xablublaadir fadhiyo oo kale masaakiinta ah oo maatada ah waa la iska bari karaa magaalada shaqla'aanaa jirtin ma shaqayna shaqada waxaana la wareegay dadka hindida ahaayeen xaafadda shan bir ma shaqaynin ayantanan xaafadda iska fadhiyey qulushan magaalada waa imaadaa waa ka tagaa
sidoo kale dhallinyaradan ayaa ii sheegay inay ku adag tahay in haddii ay la shaqayn lahaayeen dhallinyarada kale ee ajnabiga ah inay ku adag tahay isfahanka dhanka luqadda ah loolma xariiri karo loolma shaqayn karo dadkaas luuqadooda ma naqaan dadkaas loolma xariiri karo waxaa loo xeerinayaa niyahow shaqada wax anugu garan maayo wallaahi dee kolay nimanka haddaan hadan lagula shaqaysanayn luuqadoona isma naqaan ismana afnaqaano haddee nin walba iyo shaqo isleeg iyo dad isleeg bay usoo kaxaysaan iyagoo intaan halka maalin qabanana iyagoo afar maalma qabtaan hor dadka caddaankaa mujeedda haddala fiiri dadka caddaanka ah waxaa ka fiican dadka soomaalida ah dadka soomaalida hadda dee oo adiga shaqadooda loo daayo waxaa laga yaabaa waddankan iyo horumar ka keenaan waxaa horumar ku keeni karaan shaqo fiican waa la imaanayaan had dadka caddaanka iyo dadka soomaalida ah dadka soomaalida waxaa laga yaabaa labiyo toban sac maalinta inay taagnaadaan oo shaqeeyaan laakiin dadka caddaanka waxaa arkaysaa shan sac kabacdi mise afar sac kabacdi inay fadhiisanayaan oo meel fadhiisanayaan wax iska cabaayaan biyo iska cabaayaan iska baashaalayaan oo sagaal sac makale siddeed sac kadib oo shaqaynayaan marka shaqada shaqadii la qabanayaan waa shaqo oo oo hal sac la qaban karo waxaa qabanayaan laba maalmood ee hal maalin buu qabanaya so hal sac la qaban karo anigana shaqo laba iyo toban sac qaban karno baa dadkii soomaalida diidayaan marka soomaalida inay shaqo siiyaan inta badan dhallinyaradan ayaa lagu eedeeyaa in ay shaqada marka ay qabanayaan ama loo diro ay boobsiis ku qabtaan taasoo noqotay in shaqadooda laga weecdo arrimahaas ayaan weydiiyey waxyaabaha ka jira ee lagu eedeeyo inta badan balse waa ay iska difaaceen maxayn dheeryin waa kow waxayn dheeryin male farsamana ma dheera waa ka hadda anagaa ka farsamo fiican hadda waxaan aaminsanaya walaal dadkaas la keenayo in anaga ka farsamo fiicannahay hadda anigaaan ka farsamo fiican aan aan aaminsanay taa waxaan kaga jawaabayaa annagu shaqada haddaan qabanno shaqo sideeda qofku wax kasoo noqonayaan inuu qabto ma fiicna sida runtii run ahaantiina shaqadaada nin walba shaqadiisa isaga wanaag u tahay marka waxaa la rabaa annagu run ahaantii shaqada haddaan qabanayno sidaan wax u qabanaa si fiican waaye shaqada inay toosnaato waxba hadda wax walba iyagu macala ahaa way naga lacag yaryihiin baan isriniyo sidaasaan garan waayaniyo ayuu ajnimiin hadday yihiin haddii wax lagu raacay anu garan waayo waxaaso dhan shirkadaha waaye iyo waa dadka magaranaysa shaqooyinka loo wado oo keenkeenaya dadka si kastaba ha haatee xiriiro aan la sameeyey qaar ka mid a dhallinyarada ajaanibta ah iyo weliba qaar ka mid ah ganacsatada ayaa ii saamixi weyday yuusuf maxamuud v o e boosaaso
ayaan dhegeystayaal markayna dilanahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington majaajilistaha caanka ah cabdiraxmaan owkambo oo ku sugan boram si weyna loogu yiqiinay dhanka masraxiyadda riwaayado badan soo dhigay ayaa waxa uu u waramay barnaamijka dhanyada waxaana uu waayihiisii fanka kala hadlay wariyaheena v o a ee borame xaashim sheekh cumar good asalaamu calaykum wacalaykum salaam soomaalia dhan aan salaamaya soomaaliya weyn iyo soomaaliya yar kuligooda isku midba waaya hadda aniga boqoshada kow ku jira boqoshadaasay alxamdulilah ilmahayga iyo xaasikayga kulligooda waa wada joognaa magaala deganaa joognaa wax oo dhawaata oo qabno ma jiro
iminka saad tilmaantay waxaad degan tahay london oo waddanka ingiriiskaad degan tahay ood ku nooshahay bal xaaladda aad ku nooshahay iyo xaaladdii hore ee soomaaliyeed ee aad soo martay ead ku noolaan jirtay markii aad ku jirtay kooxdii fanka ee waaberi markaad isbarbar dhigto tilmaan ma ka bixin kartaa waxaan ka tilmaamaa marka hore ani caafimaadkayga waa sirirunta ah caafimaad fiican baan lahay haddana waa goboobe siddeetan iyo waxa la jira aan ku jira marka oo london aanaga tagnay cirkaas noola geeye noo lagu dhaafi adarkaas inaana lageeya noglagu dhaafin dhulka kusoo dhadhacda tibtibti waxaanu gaarsin qof walba inaa xanuunsada walaashayni fadamar cabdulaahi maandeeq iyo aniga qoladii kale waa isla u jirna waa halgan socdaad meel kasta saasaa u socoyayna safarkaagan iminka waxaa kugu weheliyey faadimo cabdilaahi maandeeq oo aad wada socoteen iyaduna ma booramay joogtaa markaa maya maya hargeysaa joogta ha hargeysaa joogta aniga waxaan u imi wiilkaygii oo shan caruur leh xaas- xaaskii kuli cayalkii oo dhan aan dhax fadhiyaa ha boorama degan boorama waa meesha oo oo soomaalida dhan isku timaado dagaal jirin waxaad jirin dholnawadeed aan deganaya
cabdiraxmaan akoombe iyadoon maanta nasiib iyo fursad u helnay inaan ku waraysanno ee, goormaad ku soo biirtay fanka
anaka fanka waxaan ku soo biray qontomeydii qonton iyo laxdii iyo meelahaas aan kusoo ku soo biray cumar duuli iyo eh, ma- maxamed salaamal iyo nagu yimideen anaka fananka fananka ku jirna nagu yimideen Ma- waa isbarnayo markaa markaasaa ah, soo- fanka soo garay aniga markaa fanka markaad soo gashay ee fanka saa ugu jirtay dadku waxay aad kuugu yaqaaneen dhinaca jilaannimada ruwaayadaha Mm.
jilaaga madadaalada Ah, ayaa aad lagugu yaqaanay aad iyo aad Een, heesaha iyaga ma ku dari jirtay taa marmar waxay mastaxaydi oo oo ka helo aan haasaa ku diri jiray waa ku diri jiray marka ma heesaha banaadiriga mise heesaha kale ee maaragtay ee soomaaligaad qaadi jirtay mise hees walba ood qaadi jirtay Waar- wa- ha- hees walba abwaanka i wada jira oo i jeclaaday maxamed cali kaariya i jeclaaday oo yuusuf aadana i jeclaaday suurana i jeclaaday iyo maxaa la yidhahdaa cali fanus alla i jeclaaday intaas waa dhinteen oo alla i raxmo alla i raxmad raxmna dadka oo fanka oo jeclaaba ahaadeen dadka iminka ku dhegaysanaya waxay kugu xasuusanayaan adiga dhinaca majaajilada adigoo aw koomba iyo aw kuuka allahu naxariisto isaguna uu dhintay see isku barateen aw kuuka iyo adigu anigaa soo saaray abkoka oo dhulka jabti oo meel gud ah saas lagu tuuray brogramka oo oo duryaalka oo oo ma- afrika oo isku yimadan Ah, kuwa oo maxaa yidhahdaa falkloorka waa qabsadeen waxa ku tuuran gudka asagoo cayaartii ku jira guudka lagu tuuray lagu sinta ku jabay marka gu- saxankeyga marka cayaartii namagali karo waxba namagali karo anaa soo saaray asagoo jaban aan lahay awkuka ani awko ani awkon baan ahay adiga awkuka tahay haddi waxay hadda ka bilaawatay riwaayada aniga dhigaayo aa ku jirtaa saasoo uu soo saaray anaa soo saaray
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa majaajilistaha caanka ah ee ka tirsanaa jiray hoblada waabere cabdiraxmaan aw kombe oo haatan ku sugan borama una waramayey wariyaheena v o a ee borama haashim sheekh cumar good haatana dhegeystayaal aynu ku wadanasanno codka fanaanka daa'uud xanfar
dhegaaga qurxiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo timahaasidha bay dhabarkaaga dhegaaga quruxsiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo timahaasidha bay dhabarkaaga ismigiyo aroostaagan isahadagaajinaya dardigiisu gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa iligi ismigiiyu arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay isahadagaajinaya dhaldigaysu gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa iligi wadalkaalay kaalaydheeleeda ku fiirso heedheheedhe dhantadiyo sacabkeeda dabablahan u moodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheere lishaan wadaagtaan elihiidi dhabu fiirso heedheheedhe dhabu fiirso heedheheedhe dhansadiyo sacabkeeda hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheere lishaan wadaagtaan elihiidi dherarkayu jugaaga dhufsanaanta dalkaaga dayaayigu mayadag naanadiga ku fido dhamays quruxe dherarkayu jugaaga dhufsanaanta dalkaaga dayaayigu mayadag naanadiga ku fido dhamays quruxe dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadadaydoo dhan bixiyo naftaada hanagtay dibadada ka dhowguuno u dhiigan jacaylkaagii ligeeli dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadadaydoo dhan bixiyo naftaada hanagtay warbalkaalay kaalaydheele hidde kaalay kaalaydheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheere ilishaad wadaagtaan ilihiili warbalkaalay kaalaydheele dhekaalay kaalaydheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheere ilishaad wadaagtaan ilihiili warbalkaalay kaalaydheele dhekaalay kaalaydheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda ee codka kugu
heestaasina waxaa qaadayay daa'uud xanfar halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada haatana waa xubintii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan guruubyada iyadoo waddamada qaar ay doonayaan inay weli xaqiijiyaan inay u soo baxaan koobka kubadda cagta adduunka wareegga lixtobanaad halka kuwo kalena ay horey u xaqiijiyeen ayna rabaan inay kala arkaan haddii koowaad ama labaad ay kusoo kala baxayaan balse aynu ku horrayno kulmadii shalay dhacay ee looga naxsaday waddanka jarmalka kadib markii sout kuriya ay laba gooli waxba guuldaro kala kulantay waddanka jarmalka ayaa waxa uu ahaa waddankii difaacanayay koobka kubadda cagta adduunka waxaana loo saadaalinayey in mar kale uu hanan karayo koobkan ha yeeshee kulan shalay ka dhacay gegada kazan arena ayaa waxaa jarmalka loogu awoodronaaday laba gooli waxba iyadoo labadaasi goolna laga dhaliyey sagaashanka daqiiqa iyo wixii ka dambeeyey kuriya oo hore u xaqiijisay in aysan usoo gudbi doonin wareegga lixtobanaad ayaa la hartay waddanka jarmalka jarmalka oo keliya wuxuu u baahnaa in gooli waxba kaga adkaado xulka dalka koonfur kuriya kadib markii sweden ay ku durdurisay xulka dalka mexico oo saddex gool iyo waxbana looga adkaaday mexico ha yeeshee mexico hore u xaqiijisay inay usoo gudubtay wareegga xiga ayaa waxaa jarmalka intii goolal ay raadinayeen laga dhaliyey laba gool sagaashanka daqiiqa iyo wixii ka dambeeyey waxaana taa micnaheedu ay tahay in braziil oo serbiya laba gool iyo waxba uga wadroonaatay oo labada goolna ay u kala dheliyeen ciyaaryahanada paulinho iyo tiago silva ay la dheeli doonto xulka dalka mexico oo labaad ku soo baxday waayo gruubka e koowaad braziil ayaa ku soo baxday halka switzerland iyo costarica oo bareejo labaiyo laba galayna ay labaad ku soo baxday waxayna la dheeli doontaa switzerland xulka dalka sweden gruubkaasi waxaa haray dalalka serbiya iyo costarico sidoo kale gruubka f waxaa boorsooyinkooda ka qaatay dalalka koonfur kuriya iyo jarmalka jarmalka waa markii ugu horraysay oo ay koobka kubadda cagta gruubyada ku haraan ii markaas oo waddankii galbeedka jarmalka la odhan jiray oo gruubka ku haray wuxuuna ka mid noqonayaa waddammada intay koob ku guulaysteen dabadeed sannadka kale ee xiga koobka kubadda cagta adduunka la qabanayo ay gruubka ku haraan inta la xasuusto waddanka faransiiska oo ii ku guulaystay koobkan ayaa ku haray gruubyada labada kun iyo labadii koobka kubadda cagta adduunka ee lagu qabtay dalalka koonfur kuriya jaban dalka talyaaniga oo labada kun iyo lixdii ku guulaystay koobkan kubadda cagta adduunka ayaa isaguna gruubka ku haray labada kun iyo tobankii koobkii lagu qabtay waddanka koonfur africa waddanka koonfur africa koobkii lagu qabtay oo sbain ay ku guulaysatay ayaa sanadka laba kun afar iyo toban sbain waxay ku hartay gruubyada waddanka braziil koobka kubadda cagta adduunka markaasi lagu martigeliyey halka jarmalka oo markaasi ku guulaystay koobkaasina ay hadda guruubyada ku hareen waana arku dannaa sida ay wax isku beddelaan maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo kale oo xiise badan waxaana senegal ay doonaysaa inay noqoto waddankii ugu horreeyey afrikaana usoo gudba wareegga xiga iyadoo hadda iska leh afar dhibcood colombiya waxay leedahay saddex dhibcood ay la dheeli doontaa senegal waxay u baahan tahay inay barbaro la gasho colombiya si ay usoo baxdo ama ay badiso colombiya waxay u baahan tahay inay badiso si ay usoo baxdo halka jabaanna barbaro ay keliya doonayso inay poland la gasho ama ay ka badiso gruubkan h waddanka koowaad ku soo baxa wuxuu la dheeli doonaa gruubka g waddanka labaad ku soo baxo oo ingiriiska iyo biljamka hadda ay isku haystaan waddanka koowaad ku soo bixi doona ama waddanka labaad ku soo bixi doona labada waddan midna ma doonayaan in waddan koowaad ku soo baxay oo xoog badan oo gruubka h in ay la kulmaan sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa in dhinacyadu ay soo bandhigaan ciyaar muhiimadooda ahayn guul inay gaarhaan waayo labada wadan ingiriiska iyo biljamka labadaba hore ayay u xaqiijiyeen tunisiya panama oo gruubkaas hare ayaa sidoo kale dheeli doona waxyaabaha kusoo kordha ciyaarahan waan idiinsu gudbin doonaa inta ciyaarahan halkaas ayna joogto
aad ayuu mahadsan yahy jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad ka dhegeysaneysaan waa laantaaf soomaaliga v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada deeqa ciise iyo fanaanka nimcaan hilaac
laguma saxo waaquudka xadhaduna ku qadhabta shahiidaan ee qaaliye qaaliyey hila joog kale qaaliye qaaliyey hila joog
kushi waninkaagi qanci waduqaagi qariboogihiisu ku qabaa iwiiqde
laguma saxo وقودك عرضنا وقربت شيدان قالي قالي كيرجو قالي قالي قالي كيرجو
waxaan qoomameeya qarqarsiga sidii awr intaan qoobka ku xidhay een ku qatarnaa iga quuso quuste iga quuso ka quuste iga quuso quuste iga quuso ka quuste
aqasarin gurkii qarniyad jacaylkii soo jiray ha qaran jabin hana qubin caruurte isqabo jiladane isqabo jiladane
waxaan qoomameeya qarqarsiga sidii awr intaan qoobka ku xidhay een ku qatarnaa iga quuso quuste iga quuso ka quuste iga quuso quuste iga quuso ka quuste
aqasarin gurkii qarniyad jacaylkii soo jiray ha qaran jabin hana qubin caruurte isqabo jiladane isqabo jiladane
daaxan qabsoome qolqolkaygu naariyo qaaciyo hadduu yahay qaxan aan mar qudha damin qaxaye mid kale duba anaa qonta aan dhayo
dhisma qabato keligeed uman haygu noqonine utumaha ha soo qoodin qaladkana kasoo qaladkana kasoo noqo qaladkana kasoo qaladka kasoo noqo
daaxan qabsoome qolqolkaygu naariyo qaaciyo hadduu yahay qaxan aan mar qudha damin qaxaye mid kale duba anaa qonta aan dhayo
dhisma qabato keligeed uman haygu noqonine utumaha ha soo qoodin qaladka kasoo qaladkana kasoo noqo qaladkana kasoo qaladkana kasoo noqo
qarasoo galbeed eeg korax may ka soo bixi qaandar eebba muuyi qur la jaray ma soo noqon qalbi jabay hanaa wiilin qalbi jabay hanaa wiilin qalbi jabay hanaa wiilin qalbi jabay hanaa wiilin
qiilmale warkaabuye u qabo dalqadaho qamaacad makaraye berri iyo qaboonaha heestaasi waxaa wadajir u muuqaynayay nimcaan hilaac iyo deeqa ciise iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo oo ay wadajirkeedan kugu soo jeedinayeen xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonana dhammaantiinba waxaan idin leenahay nabadgelyo
qorax may ka soo bixi qaandar eebba muuyi qur la jaray ma soo noqon qalbi jabay hanaa wiilin qalbi jabay hanaa wiilin qalbi jabay hanaa wiilin qalbi jabay hanaa wiilin
qiilmale warkaabuye u qabo dalqadaho qamaacad makaraye berri iyo qaboonaha qaadiga inoo kee